الحمد لله على نعمه وآلائه ثم الصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أما بعد أيها المسلمون عباد الله فلقد أنعم الله على هذه الأمة بأن أرسل إليها محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبشيرا ونذيرا ولقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين لم يترك نبينا محمد محمد صلى الله عليه وسلم للمستدرك الموضع ولم يدع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لمحدث ومبتدع مجالا فلقد أكمل الله له الدين وأتم له النعمة ولا ليال إن شاء الله تعالى خطبتنا maanta waxa ay ku bixi doontaa af soomaali hadiyo jeeraalana waxaan filayaa maalinta aynu af soomaali ula kala baxno inaad dareensan tihiin inay tahay maalin aynu ka hadlayno mawduuc aynu doonayno dadkao dham inay wada fahmaan oo si fiican dadkao dhan uu uga dhaadhaco ilaahay subxaana watacaala walaalayaal waa khaaliqu lazminati walamkina waktiyada iyo meelaha ama makaanada labadaba ilaahay baa abuuray ilaahay subxaana watacaala waktiyada iyo amaakinta meelahaasi uu abuuray waa kala fadilay tafdiilka ama kala saraysiinta iyo darajo in la isdheeraysiiyo waktiyada ilaahay uu abuuray iyo meelaha ilaahay subxaana watacaala uu abuuray waa tashriicu min allah waa xaqu lilahi subxaana watacaala walaysa liaxad waa sharciyeyn ilaahay subxaana watacaala inuu sharciyeyn karo
waa xaq ilaahay uu leeyahay oo cid kale aanu lahayn sidaasi awgeed haddii wakti loo sheego fadli dheeraada waktiyada kale uu dheer yahay ama meel kamida dhulka ilaahay uu abuuray haddii fadli iyo derajo loo sheego meelaha kale ay dheer tahay arrintaasi waxay u baahan tahay daliil ilaahay kitaabkiisa looga helo iyo sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam ee saxiixa qofka bilaa daliil waktiyada qaarkood fadli u sheega ama meelaha qaarkood derajo ay dhulka kala dheer tahay u tilmaamaa waa qof ilaahay diintiisa kusoo dara waxaan kamid ahayn ilaahay diintiisa qofka kusoo daro waxaan kamid ahayn inaan laga aqbalahayn oo lagu celinaayo ayaa rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam munaasabaad fara badan uu ka sheegay ilaahay subxaana watacaala walaalayaa laba iyo tobanka bilood ee sanadka isaga ayaa abuuray oo u sameeyey ina ciddata shuhuuri cinda allahi itnaa cashara shahra bilaha tiradooda ilaahay aftiisa waa laba iyo toban minhaa arbacatun xurum labiyo tobanka waxaa kamid a afar bilood oo ilaahay subxaana watacaala si gaara ugu xurmeeyey afartaasi bilood waxaa kamid a bishan aynu ku jirray gabagabada ama dhamaadka ee la idhaahdo rajab waxaa haddaba isweydiin leh bilahan ilaahay subxaana watacaala uu xurmeeyey xurmada ilaahay u yeelay waa mid nooceeya qof waliba siduu doona ayuu u fahmayaa oo wuxuu doona ayuu bilaha dhexooda samaynayaa isagoo daliishanayo inuu ilaahay bilahan xurmeeyey waxay ahlucilmigu isku waafaqsan yihiin xurmada ilaahay oo afartaa bilood u yeelay in macnaheedu ay tahay in afartaa bilood la adkeeyey oo la weyneeyey ilaahay awaamirtiisa iyo nawaahidiisa oo dadka bani aadamka ay la gudboon tahay siday u ilaaliyaan ilaahay waxa uu faray bilaha kale si kataa ka heer sarraysa oo ka fara badan inay u ilaaliyaan waxa ilaahay faray afartan bilood dhexdood waxa ilaahay uu ka xaaraantimeeyeyba mar walba ay tahay inay iska ilaaliyaan oo ay tahay inay weyneeyaan ilaahay subxaana watacaala nawaahidiisa haddana afartan bilood waxyaabaha dadka laga reebay dadku waa inay isaga ilaaliyaan si ka fara badan soo bilaha kale isaga ilaaliyaan qofka dambi sameeya afartan bilood ilaahay subxaana watacaala wuxuu u diinay la yimaada qofkaas wuxuu noqonayaa qof mutaysto ciqaab ka badan ciqaabka lagu mutaysto dembiyada la sameeyo bilaha kale cibaadaadka saasoo kale ilaahay uu sharciyeeyey ee nebi maxamed sala allahu alayh wasalam uu jideeyey oo hadal uu ku jideeyey ama ficil cibaadaadkaasi bilahan marka la sameeyo waa ka fadli badan yihiin marka bilaha kale la sameeyo xurmada ilaahay afartaa bilada rajab ay kamid tahay uu sheegay waa ta noocaas iyo ahlu cilmiguna intaasi ayay sheegeen maaha macnaheedu qof waliba wuxuu doona inuu samaynayo waxaa la qurux badnaada iyo waxaa la macaanaada oo diinta ilaahay wuxuu doona uu kusoo daraayo iyaba xujadiisa u weyn ay tahay in ilaahay bilaha uu xurmeeyey nebi maxamed baynu kaga dayanaynaa sala allahu alayh wasalam xurmada bilahani ay leeyihiin nebi maxamed baynu kaga dayanaynaa bilahan sida loo xurmaynaayo nebi maxamed baynu kaga dayanaynaa bilahan wuxuu sameeyey nebi maxamed baynu kaga dayanaynaa sala allahu alayh wasalam inaynu dayno aynu ka tagno wixii uu daaye uu ka tegay nebi maxamed calayhi afdal salaati watasliim waxa insha allahu tacaala khudbadda maanta aan jecelahay dhowr qodob oo kala dambeeya inay noqoto oo qodobo qodob uu inoo gudbiyo si mawduuca iyo muhiimadda aynu u soconno si fiican aynu u fahano ay noogu dhaadhacdo ilaahay subxaana watacaala marka koowaad walaalayaal waxa nebi maxamed uu soo dhiibay diin dhamaystiran arrintaana ilaahay baa qur-aanka ku caddeeyey alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina ilahay wuxuu leeyahay maanta diintii waan idin dhamaystira nicmadiina waan idin taam yeelay islaamkaa nebi maxamed aan u soo dhiibay ayaa diin inaad ka dhigataan ood igu caabudaan aad iigu dhawaataan ood janno ku raadisaan aada naar kaga baxsataan kaasi ayaan raalli uga noqday buu leeyahy ilaahay subxaanahu watacaala aayadda macnaheedu waa maxay diintu waa dhamaystiran tahay meel banaani ma jirto inagu aynu wax kaga dari karno waxa qura inala gudbooni waa in diintaasi si dhamaystiran aynu uqabsano oo wixii ilaahay uu sharciye waxba aynaan ka tegin waxaanu ilaahay sharciyeyna aynaan inagu ku soo darin nabiyuna maxamed sala allahu alayh wasalam waa qodobka labaade wuxuu in fara badan umadiisa ugu baaqay oo weliba uu ku celceliyey gaar ahaan munaasabaadka sida khudabka markuu akriyayo kale inay sunadiisa qabsadaan taasoo macnaheedu uu yahay wadadiisa inay maraan wixii allah subxaana watacaala uu sharciyeeyey ee nebi maxamed u waxyooday ee qur'aan iyo xadiisa inay kaga daydaan waxaanu mar walba taa raacinayo nebi maxamed digniin adagoo ummadda uuga digaayay inay ku soo daraan diinta waxaan kamid ahayn waxyaabo iyagaba qurux badan ra'yigooda markay ku miisaaneen ee ay ku qiyaaseen nebi maxamed wuxuu ohan jiray marka uu khudbadaynayo siduu warinayo saxaabiga waa jaabir ibnu cabdillah xadiidka asalkiisu saxiixu muslim buu ku jiraa riwaayadan aan akriyana imaamu nasaa-i ayaa wariyey ina asdaq alxadiisi kitaab allah wa axsana alhadyi hadyu muxamadi sala allahu alayhi wasalam wa shara lumuuri muxdathaatuha wa kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala wa kula dalaalatin fi nnaar hadal waxaa u run badanka ilaahay waa qur-aankaasi ina dhex yaala musxafka ku qoran wadda la marana waxa u wanaagsan oo u toosan oo ilaahay raalli uu ka yahay si uu maray nebi maxamed dadka bani aadamkii waxay qalbigooda geliyaan ay ictiqaadaan iyo waxay afkooda kaga hadlaan iyo wax camalo ay xubnahooda ku sameeyaan waxaa u shar badan shay aan diinta ka mid ahayn oo qur-aanka iyo sunnuhu toona aanay sheegin oo diinta lagu soo daro dadku ay la soo darriyaan markaasaa rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu inoo tilmaamaya shay kasta oo diinta aan ka mid ahayn oo lagu soo daraa in magiciisu uu yahay bidca xukunkiisuna uu yahay dalaala baadiyow oo qofka qabsada ilaa ilaahay aan ugu dhawaanaya uu yahay qof waddadii xaqa ahayd ka lumay qofku waddada xaqa ah hadduu ka lumo ee ilaahay jannadiisa iyo raaligelintiisa loo maro waddooyinka baatilku halkay kula dhammaanayaan naarta inay tahay buu tilmaamayaa nebi maxamed sala allahu calayh wasalam kadalika rasuulkeenu saxaabada ayuu u khudbadeeyey khudbad saxaabadu ay ka fahmeen inay tahay tawdiic saboog khudbadii rasuulka kuwa u dambeeyey inay tahay waxaa rasuulka sala allahu alayh wasalam khudbadiisaa kamid ahaa wa iyaakum facalaykum bisunati wa sunati alkhulafa alraashidiin almahdiyiin caduu calayha binnawaajid wa iyaakum muxdathaati lumuur fa ina kula muxdathati bidca waxaa rasuulku uhi warwadadaydaa mara iyo waddada ay mareen khulafadii iyo saxaabadii aniga igu dayday ardayda nebi maxamed ahaa iska ilaaliya waxyaabaha diinta lagu soo daro ee aan kamid ahayn ee anigu aanan dhiman iyadoo diinta kamid ah ogaadama shay kasta oo diinta lagu soo cusboonaysiyo lagu soo daraa inuu yahay bidco bidco kastaana inay tahay lubitaan iyo baadiyo a'imada islaamku axaadiista maxay ka yidhaahdeen wuxuu yihi alimaam ibn rajab raximah llahu tacaala isagoo xadiidkaa fasiraayo man axdata fii amrina hada maa laysa minhu sawara fakulu man axdata shaya wanasabahu ila addiin walam yakun lahu aslu min addiini yurjacu ilayh fahuwa dalaalat wadiinu bariun min qof kasta oo shay la soo deriya oo dabeeta diinta ugu abtiriyo meelun ka geliya shaygaasi oon diinta dhexeeda daliil ku lahayn qur-aan iyo sunna toona aanu tusin saxaabada rasuulkana aan laga soo gaarin fa huwa dalaala waxa uu la soo dariyey waa baadiyo wadiinu bariun minhu diintuna beri ayay ka tahay ashakakum allah jaamic lculum walxikam ayuu sidaa u ku yiri alxaafid ibn xajar raximah llah wuxuu leeyahy hada alxadiidu macduud min usul lislaam waqaacidat min qawaacidi faina man ikhtaraca fi diini ma laa yashhadu lahu aslu min usulihi falaa yuntafat ilayh fatxulbaariga mujaladka saddex tobnaad laba boqol afar iyo konton xadiidkani waa asal ka mida ususha diinta islaamku ay ku dhisan tahay waana qaacido weyn oo furuuc fara badanoo shareecada kamid ah u noqonayso qofka bilowda buu leeyahay shay oo diinta kusoo dara shaygaasi oo aan loo haynin daliil umarkhaati furaa falaa yultafatu ilayhi lama daymoonayo bimacnaa waxba laga soo qaadi maayo qiimana loo yeeli maayo lagamana aqbalayo lagagamana dayanaayo saxaabada rasuulku ridwaan ullahi calayhim axaadiistaa rasuulka markii ay maqleen ee dadahooda in fara badan ay ku soo noqnoqotay waxaa manhajkooda iyo waddada raaligelinta iyo raadinta jannadu raadinta jannada ay u maraan raaligelinta ilaah iyo raadinta jannada waddaday u maraan waxay ahayd dadkana ay ugu daaqaan alibtidaacu wa tarku libtidaac in nebi maxamed lagu daydo sala allahu caleyh wasalam fii jamaysri jamiici umuuri diin arrimaha diinta oo dhan oo la iska daayo diinta in wax lagu soo daro ama wax cidi diinta ay ku soo dartay oo aan ka mid ahayn in lagaga daydo oo laga aqbalo ibnu cabbaas wuxuu yihi calaykum bilasar wa iyaakum walbidac waa raadkii nebi maxamed iyo saxaabadiisa gura oo raacoo iska ilaaliyo waxa diinta lagu soo daray faina man axdata ra'yi laysa fi kitaab illah walam tamdi bihi sunatu rasuuli illah lam yadri ma huwa calayhi ida laqiya allah qofka la soo dariyo diinta kusoo dara shay aan kitaabka ilaahay ku qoray sunnada rasuulkuna aanay sheegin qofkaasi garan maayo arrintaasi waxay noqon doonta iyo dhibka xaggeeda uga iman doona maalinta ilaahay subxaana watacaala uu la kulmo bimacnaa iska ilaali inaad ilaahay la kulanto adigoo diinta ilaahay ku soo daray ama ilaahay ugu cibaadaysta ugu dhawaaday waxaan diinta rabbi subxaana watacaala aan kamid ahay xudayfa saxaabigii loohan jiray xudayfa ibnu lyamaan wuxuu yihi kullu cibaadatin lam yatacabad biha asxaabu rasuuli illah falaa tatacabaduu biha cibaado kastoo saxaabadu aanay ku cibaadaysan oo aanay ilaahay ugu dhowaan waar ilaahay ha ugu cibaadaysanina taasi cibaado maaha oo ilaahay idinka aqbali maayo fa ina alawala lam yajcal ilaakiri maqaalan qoladii hore ee rasuulka iyo saxaabada eh meel banaan oo ay wax ka yidhaahdaan qolada dambe ugamay tegin arrinta diintu waa dhamaystirantay fattaqu llaha ya macshara alqura khuduu dariiqa man kana qablakum ilaahay ka baqda kuwa quraada alculamaa iyo kuwa wax akriya talabatu lcilm ee dadka caamada ee sabarkaan akrina ay ku bayanayaan oo ilaahay ka baqda ciddii idinka horraysay raadkooda gura cidda idinka horraysay waayo waa cidda ilaahay u yidhi ku dayda waa nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam iyo saddexdii qarni qarnigu noolaa iyo labadii qarni ee ku xigay ee nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam uu ammaanay wuxuu yihi saciid ibnu jubayr waa taabici ka mid ahaa ardaydii cabdillahi ibni cabbaas ma lam yacrifu lbadriyuun falaysa min addiin shay kasta oo ahlu badrin aanay garanahayn oo aanay war u haynin diinta ka mid maaha bimacnaa diintu waktigoodii intii badriyiintu ay noolaayeen ayaa diintu ay dhamaystiran wixii iyagu aanay aqoonin waa wax cusub oo diinta lagu soo daray oo aan ka mid ahayn arrinta kale waxay tahay qodobkan kaasa gudbayaa dad fara badan shay kasta oo dadka ku dhex faafa ama dadku ay caadaystaan iyagoon dalin uga raadin kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu caleyh wasalam iyo manhajkii saxaabada ayay ku qancaanay oo arkaan inuu diinta ka mid yahay oy ku cibaadaystaano ilaahay ugu dhaweeya ugu dhawaada marka la weydiiyo maxaa shaygan u daliila oo shaygan sugaaya xujadooda u weyni waxay tahay dadkoo sidaas samaynaya ayaanu soo gaari xujadooda u weyni waxay tahay dad fara badan baa arrintaas sameeya xujadooda u weyni waxay tahay miyaydaan arkahayn shaygani siduu ugu faafay dadka dhexdooda rag iyo dumar yar iyo weyn carab iyo cajab culimo iyo caamaba waxaynu leenahay walaalayaal shayga diinta ka mid a ee cibaadada dadkuu doona ilaah inuu ugu dhawaadaa kuma sugnaado inay dad fara badani qaateen kuma sugnaado dadkaa waaweyn inaad ka soo gaadhay taasi daliil uma noqoto dadka inuu ku dhex faafay daliil uma noqoto shayga xaqnimadiisa alxaqu yucrafu bidaliili laa bikasrati atbaacihi wa rijaalihi xaqa daliilkiisa ayaa lagu gartaa alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu cilmi wuxuu yahay ilaahay baa yidhi iyo rasuulka ayaa yidhi sala allahu caleyh wasalam intaa wixii ka soo hadhaa cilmi ma aha xataa hadalka culimada daliil baa loo raadiyo isaga lama daliishado hadalka culimada marka la sheegaayo isaga maaha in xukun sharciya lagu dhifaayo aayaadka qur-aanka iyo axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam si ay dadku u fahmaan ayuunbaa hadalka culimada loo soo raroo loo soo naqliya laakiin hadal uu yihi caalim ama laba ama saddex ama boqol waxna laguma xaaraamtimeyn karo waxna laguma xalaalayn karo waxna sunno lagagama dhigi karo waxna waxa weeyaan lagagama dhigi karo mid baacayo allah subxaana watacaala loogu dhawaanayo culamaa lislaam waxay caddeeyeen walaalayaal faafitaanka shaygu dadka uu ku dhex faafaa inaanay faafidaynu ahayn shaygaas inuu xaq yahay imaamka wayna la yidhaha farquushi ee qore kitaabka la yidhaha alxawaadis walbidac waxa weye shaycuucatu lficli waintisaaruhu laa yadullu calaa jawaazi shaygu inuu dadka ku dhex faafo taasi tusin mayso inuu yahay shay banaan oo ilaahay uu ogol yahay kama ana kasmahu laa yadullu calaa man sida asyaada qaarkooda diinta kamid a haddii la qariyo ay taasi weydo oo dadka aaday u gaari weydaba taasi qarintaasi aanay daliil ugu ahayn inuu shaygaasi yahay shay mamnuuco diinta aan kamid ahayn wa qaala shaatibiyu raximah llah وبذلك كله يعلم من قصد الشارع أنه لم يكن شيئا من التعبدات إلى آراء العباد أرنتا أرن قصده يدلو صشيء أي رأي كفا منا إن أنا اكتمد عن قصد الشارع إن السيادة إلى ذنب قوة إصطاء أطرى صارتو وزايو تذكر رأيه شريعته ما يوران رأيه من عقله استعماله waxaad cibaado wanaagsaana ilaahay ugu dhawaala waktigaad doonaysaan fadila meeshaad doonaysaan fadila waxaad doonaysaan idinku cibaado maaha dhaha dadka aaraadooda iyo cuquushooda looma dayn waxa cibaado noqonaya ilahay dadka u dhaweynay falan yabqa ila alwuquufu cinda maa xaddahu mar haddaa dadka ra'yigooda iyo caqligooda aan lagu garan karin waxa cibaadaa iyo waxa aan cibaado ahayn waxa qura inoo soo haray waxa uu yahay sharcigu xadka uu dhigay inaynaan dhaafin intuu cibaado ku sheegay inay cibaado inoo noqoto wixii aanu cibaado ku tilmaamina inaynaan cibaado ka dhigan bisan la yidhaahdo rajab sida aynu tilmaamnay bilaha kale waxa qura ay dheer tahay waa inay kamid tahay ashhuru lxurub bilaha ilaahay uu xurmeeyey xurmadeedana macnaheeda waa sheegnay oo waa in ilaahay wuxuu kuu diray in aada ilaaliso aada weynayso sidii hore si ka badan wixii ilaahay uu kuu diidayna inaad ka dheeraato aad ka fogaato sidaadii hore si ka fara badan laakiin bishan cibaadaad iyaga u gaara bisha rabadaan cibaadaad u gaara bay leedahay oo qur-aanka iyo sunnadu ay nasiyeen laakiin bisha rajab cibaadaad u gaara hadday soom noqoto iyo hadday salaad noqoto iyo hadday xus iyo ixtifaal noqoto cibaadaad u gaara oo ilaahay kitaabkiisa ku sugan ama axaadiisa rasuulka sala allahu alayh wasalam ee saxiixay ay sheegtay ma jirto aimada islaamku salo masaladaasi maxay ka yidhaaheen wuxuu yihi ibnu rajab raximah llah kitaabkiisana wasaif lmacaad lam yarid fii fadli rajab walaa fii siyaamihi walaa fii siyaami shayin minhu shayun mucayan walaa fii qiyaami laylati maksuusa fiihi xadiidu saxiix yasluxu lilxujiya bishaasi rajab la yidhaahdo fadligeeda xadiid saxiixa oo rasuulka ka sugnaaday oo tilmaamaya ma jiro in la soomo oo bishani soom ay la gaar tahay xadiid saxiixa oo tilmaamaya ma jiro maalmo iyaga kamida soo toddoba iyo labaatanka oo kale xadiid saxiix oo tilmaamaya in la soomaano ma jiro in waxa weeyaan habeen habeenyadeeda kamid a salaad la tukado xadiid صaxiix oo tilmaamayaana ma jiro salaad u gaara laysa fiihi xadiidu صaxiixu yasluxu lilxudiya imaamka lagaa xaafid ibn xajar waa imaam xadiidka aada u yaqaana culamaau shaaficiyana waa kamid wuxuu qoray kitaab la yidhaahdo tabyiin اlcajab fima warada fi fadli rajab cajab muujinta dadka cajaab loo muujinayo cajaa'ibtaas oo ku saabsan waxyaabaha ku soo arooray fadliga rajab loo sheegay waxa laalo wixii fadli ciduna u sheegtay ee xadiis ay ku tilmaantay ayaa kitaabkiisa xaafid ibnu xajar uu ku jebiyey waxaana ay noqotay khulaasada ama muhimada kitaabkaas uu tilmaamayaa inaanu jirin xadiid qura oo nebi maxamed ka sugnaaday oo tilmaamaya fadli ay leedahay bisharada oo iyada u gooniya ama acmaal si gaara loo sharciyey kulu maa warada fiiha min alaxaadiis ima mawduucun aw daciif wax allaale waxa xadiis ku soo arooray wuxuu leeyahay imaankaas xaafidkaa waajibna waxa kugu haddaan cilmi xadiidka adigu aanad aqoon inaad ku bayato aada taqliido aimada yaqaane looga dambeeyo xaafid ibn xajar raximah llah waa min aclami lmutaahiriina bicilmi lxadiid culimada azminada ama waktiyada dambe cilmiga xadiidka ragga u yaqaana loo gaba fadhiista ayaa uu kamid yahay inaad ku dayato axkaamta axaadiista awsaaray aada qaata waa siday kugu xaafid ibnu xajar oo yidhi axaadiistaas oo dhan waa daciif iyo mawduuc haddaad hadalkiisa qaadan weydo oo aada ku dayo weydo maadaama adigu aqoon aanad u lahayn cilmiga xadiidka oo qofkaan cilmigaa shaqo aan ku lahayn oo jaahilka aada iska daba gasho waxaad noqonaysaa mid dambaabay ilahayna subxaana watacala xukunkiisi khilaafay ilahay wuxu uhi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun cid walba wax weydiiya ma odhan masalo walba cidii aqoonu leh weydiya buu ilahay subxaana watacaala sheekh lislaam ibnu taymiya wuxuu yihi lam yafut can nabiyi fi fadli rajab xadiisun aakhar bal caadat axaadiis ilmansuura fiihi can nabiyi kadib iqtidaa siraat lmustaqiim xadiis saxiixa rasuula ka sugnaaday ma jiro oo bishaa rajab fadli u sheegaya bal axaadiisa ku soo aroortay bedelkeedu waaba kadib waa been intaan mawduucama kadib lagu sifayn karina waa axaadiis waxa weeyaan mawduuca imaamka laga barkuushi waxa uu ka hadlay soonka dadka qaarkood berigii hore dadkeenunay aqoon laakiin waxaan arkay sanadadan dambe soonka aan daliilka lahayn rajab lagu gaar yeelaya isagoo waddankeena aan soo galay oo ku faafaayo berigii hore dadkeenu may aqoonin soomka markuu ka hadlay wuxuu yihi walaw kaana min baabi fadaa'il lasanahu calayhi الsalaatu wasalaam aw facalahu walaa huwa fardun walaa sunatu bاtifaaq alxawaadis wاlbidac iyo sidaas yii bisha rajab in la soomaa haddii ay si gooniyo sunno u tahay oo fadli gooniya ay leedahay nebi maxamed baa sunayn lahaa sala la alay wasalam ma u malaynaysaa khayr nebi maxamed inooga dheerayn karno nebi maxamed ayaa samayn lahaa mana samayn ninkayda waa sameeyeyna xadiid saxiixa ayaa laga rabaa intabi ayuha lmuslim ha u malaynin shay kastoo cadiba inuu yahay baruur shay kastoo madoobina inuu yahay timir maa kullu abyad maa kullu bayda shaxma walaa kullu sawda tamra maamahyada qiimaha badan bay kamid wax kastoo cadi baruur maaha wax kastoo madoobina timir maaha dhuxushu way madowdahay sunta qaarkeedna way caddahay haddaad wax kastoo cad baruuru marayso aada cunto sun baad maalinta dambe cuni doontaa shay kastoo madow haddaad liqdo oo aad u marayso timir dhuxu madow ayaad maalinta dambe caloshaada ka buuxin doontaa ama wax kasii daranba waxaan taa uga jeedaa wax kastoo qof uu iska yidhaahdo ama wase kitaab iskaga qoran ha moomin inuu yahay wax saxa waxa saxdaa waa waxaa la daliil aayad qur'aan oo ku cad xadiid xadiidka marka loo yimaado waxaa laysla hubinaya laysla xaqiijinaya rasuulku ma yiri waayo qur-aanku isagu waa sugaya cidna waxba kuma dari karto cidna waxba kama bedeli karto laakiin hadalkii rasuulka sala allahu alay wasalam iyo axaadiistiisii kuwa beena iyo kuwa sugnayn intuba waa ay dhex socdaa laabudda markaa xadiidka xukun sharciga laga qaadanaya waa in noqdo waxa weya xadiid saxiixa maadaama walaalayaa bisha rajab fadli goomiya aan ugu soo aroorin qur-aan iyo sunada rasuulka sala allahu alay wasalam rasuulkeenuna aanu sheegin cibaadaad lagu gaar yeelo wuxuu noqonayaa qofka bishaa fadli gooniya u sheega cibaadaad halagu gaar yeelo yidhaahda qof diinta ilaahay kusoo daray waxaan kamid ahay qofka diinta ilaahay kusoo daray waxaan kamid ahay nebi maxamed wuxuu ka yidhi waad maqasheen aqulu qawli hada wastafir llaha liya walakum الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين بشارة ولا ليال يا يمثل معنى فضل الدومين أن أبسر والقرآن في السنة وهي عبادة الرسول كل كبار يلنا نكرين wax rasuul ku gaar yeelayna aanay jirin waxyaabaha dadka qaarkood ay ku gaar yeeleen waxaa kamid a inay sameeyaan xus diiniya xus diiniya marka la samaynaayo ama qur-aan hala akriyo ama qasaa'id hala akriyo ama durbaan hala garaacdo ama hala xadreeyo ama masaajid hala iska fadhiisto oo halkaas salaad iyo salool ha lagu qaybiyo xus kastoo lagu tilmaamayo xus diiniya inuu yahay qofka sameeya waa qof sameeyey oo sharciyeeyey ciid kun jamiic اlictifaalaat qofka sameeya ee weliba yidhaahdo waa diina ilahi baa loogu dhawaanaya waa qof dadka ciid u sharciyey ciidda macnaheed muxuu yahay ciiddu ama zamaaniya noqoto ama makaaniya haddii meel dhulka kamida lagu noqnoqdo oo sanadkiiba mar la tago taa ciid baa laga dhigta haddii waktiyada qaarkood loo calamo saaro mark markastoo dadka uu soo maro in acmaal gooniya lagu gaar yeelo oo shareecada aan ku soo aroorin asal aan ku lahayn waktigaana ciid baa laga dhigtay yaa xaqu leh in waktiyada qaarkood uu ciid ka dhigo yaa xaqu leh in meelaha qaarkood ciid uu ka dhigo ilaahay baa xaqu leh laa hayru cid kale xaquma laha lianna alciid aw jacalu zamanin aw makanin ciidan waa tashriic ilahayna wuxuu yidhi am lahum shurakaa sharacuu lahum min addiin maa lam ya'dan bihi illah dadkuma waxay leeyihin cid kaloo u sharciyeyso ilaaha aan lahay aan ahayn yaa u sharciyeeyo waktiyadan ay arrimo ku gaar yeelayaan iyo cibaadaad meelahan ay ku noqnoqonayaana sanadkee mar ay tegayaan ay leeyihin ilaahay baan ugu dhawaanaynaa tegitaankeeda yaa u sharciyey man aladi sharaca lahu ilahay baa subxaana watacaala musharic ka wax sharciyeeya walaalayaal رسولنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم وحرمات المعامل في الأحاديث الصحيحة التي رواها البخاري ومسلم عيد الإسلام كالتنوج إلى سيل مكين عيد الفطر إلى عيد ربحة عيد تتحاملك كتوترا فقد أحدث في دين الله ما ليس منه وهو مردود عليه وحديث الله كتوترا وحان كمل هين taana in laga aqbalo maaha waa lagu celinaya ilahayna ka aqbali maayo ilahay agtiisana ajal iyo tawaab kaga heli maayo walaalayaal waxyaalaha markaa dadku ay sameeyaan bisha waxaa kamid a waxaa lagu tilmaama alixtifaal bileylat lisra walmicraaj inay idhahdaan xus gooniyaan u samaynaynaa habeenkii uu dhacay alisra walmicraaj waxaanu leenahay awalan wa qabla kula shay yajib calayna an nu'min بحصول الإسراء والمعراج من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحواتي لنبوها مكة قوات إنا نرمينه إن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى عين خشرتين الإسراء ومعنيه صياء إلى عين كبور السيين قال هذين وكتحيين من المسجد الحرام وإلى عين كحيين إلى المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إلى إلى سبحانه وتعالى قرآن كسيدا كوين سورة الله ربما قعد الرؤية سورة الإسراء قد كانوا بين الدانية أي هذا لم يحصل الإسراء ولا معراج من محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله العظيم قد كفرية وقالوا به إلا أن يكون جاهلا إنه جاهل يهمنا فيعلق ولا ضرر ولا شيء marka loo sheego kadib hadduu kusii adkaysto diinada noocaasiya qof gaaloobu noqonaya waxaynu rumayna haddaynu ahlu sunna waljamaaca in rasuulka sala allahu alayh wasalam jirkiisa iyo ruuxdiisa labadaba la kaxeeyey waxaynu rumaysanahay in nebi maxamed sooteed lagu kaxeeyey ee alisra walmicraaj aanu ahayn mid riyo ahaa ma ahayn bal xasaba yaqbat llah manaama ilahayna ujeedooyin buu ka lahaa ujeedooyinka hadda lanagu sheegay waxaa kamid a si nebi maxamed loo soo tusiyo aayado waaweyn oo tusiyo ilaahay weynidiisa iyo qudradiisa iyo cijadiisa iyo jalaaladiisa iyo allah subxaana watacaala cadamadiisa waxaa ujeedooyinka kamid a so ahlucilmigu tilmaameen nebi maxamed sala allahu alayh wasalam baqdi ama culays baran ayaa saara adeerkii abu taalib oo difaaci jiray baa dhintay zawjadiisii ama xaaskiisii khadiija bintu khuwaylad oo miil iyo hooda la garab taagneed ayaa dhimatay cadaadis iyo colaadin xoog badan ayaa kuwii gaalada ahaa ee weliba rasuulku sala allahu alay wasalam nasadahaan uu ka soo jeeday ay ku hayeen markaasaa allah subxaana watacaala uu ka dhex qaaday oo rabbi subxaana watacaala uu rasuulka u qaaday ila samaayaati alcula samooyinka sare si arrinta noocaasi qalbi qaboojin iyo dejin iyo rasuulka sala allahu alayh wasalam dhiirigelin iyo kuusasho ka ilaalin ay ugu noqoto waxaa daba walaalayaal isweydiin leh mata kana alisraa walmicraaj goorma ayuu dhacay alisraa walmicraaj irjicuu ilaa kutubi siyari wataariikh bal qof walow ninka idin ka mido wax akrii karaa dib ha ugu noqdo kutubta taariikhda iyo siirada rasuulka sala allahu alayh wasalam ka waranta ahlulcilmigu waxay tilmaameen alisraa walmicraaj sanadkii uu dhacay iyo bishii uu dhacay iyo maalintii uu dhacay midnaba inaan laisku waafaqsanayn lam yattafiquu calaa tacyiini sanatihi walaa calaa tacyiini shahri walaa calaa tacyiini yowmi ahlucilmiga qaarkood waxay tilmaameen inuu dhacay qabla alhijra bisana qaarkoodna aktara min dalik intaa in ka badan bay sheegaan wuxuu leeyahay shaikhu lislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala lam yakun daliil macluum la calى shahriha wala calى cushriha wala calى cayniha bal nuqul fi dalika munqaطicaة mkhtalifa li laysa fiha ma yuqطacu bihi daliil صaxiixa oo tusinaya alisraa walmicraaj bishii uu dhacay iyo cushrigii uu dhacay iyo maalintii si gaara u dhacay ama habeenku xaasilay ma jiro bal waxaa la soo naqliyey ee culamaau taarikh wasiyar ay sheegeen wa asiya asiyaa saani sax aan lahayn maca dalika iskhilaafsan waxaad u noqotaa siiratu ibnu hishaam waxaad u noqotaa albidaaya walnihaaya waxaad arku culamada qaarkood ole rabadaan buu dhacay alisra walmicraaj qaarkood ole wuxuu dhacay shacbaan waxaad arki doontaa qaar leh rajab ayuu dhacay waxaad arki doontaa kuwale rajab ayuu dhacay iyagoon isku waafaqsanayn maalinta ama habeenka rajab kamid u dhacay facalaa maada yaduluna hada saas maxay na tusinaysaa walaalayaal wakti buu dhacay inaan la ogeynin maxay daliil u tahay waxay daliil u tahay wax cibaadaada oo gaara ama xus gaara oo diinta islaamku ay sharciyaysay in loola yimaado limunaasabati lisra walmicraaj inaani jirin haddii maalintaasi cibaadaad lagu goomi yeelayo loo gaar yeelayo ama xus goomiya ay leedahay ma u malaynaysaan taariikhdaas inay hubi lahayd oo culamada islaam ay ku khilaafi lahaayeen bisha soomka la waajibiyey cid isku khilaafsan ma arag oo le ilaahay wuxuu waajibiyey in shacbaan la soomo ama ilaahay wuxuu waa